wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo oo ama baxay dalka masar warbixin ku saabsan heshiiskii nabadda ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale heerarkii uu soo maray ayaynu idinkuu soo gudbin doonaa warka habeen golaha aqalka sare oo maantay dooda adag ka yeeshay akhrinta labaad ee xeerhoosaadka golaha gobolada bari ee puntland waxaa dadka ay maantay safaf dheer u galeen sidwaa sidii ay u heli lahaayeen codbixinta doorashooyinka deegaanada puntland
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo axad ah asniini ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideedda bisha koobaad sanada intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayay warka habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maantay ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee aadan caddi ee magaalada muqdisho iyaga oo kusii jeeda dalka masar ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa booqasho rasmi ah oo ku aadan amase oo qaadan doontaa muddo saddex cisho ah waxa uu ambabaxay magaalada kaahira ee caasimadda dalka masar sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdigiisa ayaa inta uu ku sugan yihiin waa inta ay ku sugan yihiin magaalada kaahira waxa ay wadahadallo la xiriira iskaashiga labada dal ee walaalaha ah ee masar iyo sidoo kale soomaaliya uu la yeelan doonaa mas-uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi masar socdaalka uu maantay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare uu ku aaday dalka masar ayaa waxaa ku weheliyey wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale markaana waa warbixin ku saabsan heshiiskii nabadda ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale heerarkii ay soo maray amase heerarkii uu soo maray heshiiskaasi warka habeen ayaad ku dhageysan doontaan warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey abuukar dayax
heshiiska nabadda shabeellaha dhexe kuma iman si fudud ee waxa uu soo maray marxalada kala duwanwaxay ahayd bilowgii nofembar markii qabar aan wanaagsanayn uu ka soo yeeray qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe kaasoo ku saleysnaa dagaalka beelo walaalo ah oo ay ku nafwaayeen ku dhowaad labaatan ruux tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen barakacna warkiida si loo joojiyo dhiigga qubanaya halkan oo ah magaalada muqdisho waxaa ka dhaqaaqay xubno uu hogaaminayo imaamka beesha mudulood imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar waxaa la gaaray goobihii lagu dagaalamay ee deegaanada garasweyne geelgub cadow uul iyo deegaano kale waxaana lagu baaqay in xabadda si deg dega loo joojiyo iyo in maatadii barakacday ay dib guryahooda ugu soo noqdaan iyadoo sidoo kale imaamka iyo saraakiil ciidan ay booqdeen goobihii maleeshiya beeleedku ay ku dagaalameen cadale waxaa ka furmay shir dib u heshiisiina waxaana muddo ku dhow laba bilood ay kulamo iyo shirar la ysugu keenay dhinacyada dirirtu ay dhex martay ay ka socdeen magaalo xebeedka cadale madaxweynaha
waa uu mahadsan yahay wariyaheena abuukar dayax markaana haddii aynu eegno golaha aqalka sare ayaa maantay waxa ay dood adag ka yeesheen akhrinta labaad ee xeroosaadka golaha wariyaheena naseexa cabdulqaadir ayaa ka waramaysa
golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhigii labaad kulankiisii shanaad waxaana maanta mar kale dood adag ay ka yeesheen sanatarada aqalka sare akhrinta labaad ee xeroosaadka golaha aqalka sare oo ah jiheeyaha howlmaalmeedka golaha iyo hanaanka uu ku shaqaynayo waxa uu qeexayaa xeerkan akhrintiisii labaad maanta la marsiiyey qodobo ay ka mid yihiin awoodaha aqalka sare isla xisaabtanka hay-adaha dowladda hanaanka meelmarinta shuruucda kasoo gudba golaha fulinta iyo golaha shacabka ee xeerdejinta qaar kamid a xildhibaanada oo kulanka ka hadlay ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen qodobada xeer hoosaadka ee u baahan in la saxo amaba wax lagu biiriyo sideedaad oo beijka toddobiyo tobnaad waxaa ku qoran qodobka sideedaad awoodaha guddoomiyaha xilliga kalfadhiga meeshaas kalfadhiga maaha shaqada laga hadlayahay waa fadhiga awoodaha guddoomiyuhu fadhiga marka la fadhiyo uu leeyahay weeyaan kalfadhigu dee waa waa muddada dhane la shaqaynayay kalfadhigu fadhiguna waa halka fadhi marka awoodaha guddoomiyaha qofka hadduu xil fadhigu ka saarayaa wuu aamisinayaa waa in la dhegaystaa waxaasoo dhan waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan waa waa fadhigee kalfadhi maaha marka qodobkaas awoodaha guddoomiyaha xilliga kalfadhiga meesha la yidhi awoodaha guddoomiyaha xilliga fadhiga waaye haddii si kaloo ka qurxan loo dhigaayo waa kaasaa laakiin kalfadhi maaha isbeddelka lagu sameeyey isla beijkaas toddobiyo tobnaad oo oo maaragtay waxaa laga tiray farqada sagaalaad oo nuxurkeeda lagu sheegay farqada saddexaad markaan fiiriyey aniga waxaan isleeyahay waa iska waa iska logic waxba kama kama qabo qodobka toddob qodobka tobnaad beijka labaatan iyo saddex waaye beijka labaatan iyo saddex qodobka tobnaad farqada afaraad xarafkeeda ba hadda waxaa sheegay senatarka senator dubba halkan ka sheegay aniga waxaan qabaa meeshaas way isdul saaran tahay laakiin aniga si aan ka dhigaba codayntu waa waa qarsoodi yacni isma isma dulfo guddoomiyaha ama ku-xigeenadiisa laga keeno soo jeedin xilka qaadista waa in ay waa in laga wareejiyo guddoom guddoominta fadhiyada inta ay ka dhammaanayso arrinta la xiriirta soo jeedinta codayntu waa qarsoodi saasaa qoran
oo qodobka koowaad ay ku jiraan iyo qodobka labaad fakhridiis afaraad lixaad toddobaad laba-iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban sagaal iyo toban iyo shan iyo toban sida senatar deeqana sheegtay senatarada kalena sheegeen waxaan aaminsanahay sidooda in lagu soo celiyo waxba laga bedelay qodobka labaad fakhridiis toddoba iyo tobanaad guddiyada lagu soo daray waa sax guddiyo dheeri ah horey ugu jirin hadda lagu soo daray waa aaminsanahay in lagu daro sidii hadda senatar dubbe iyo senatarada kale sheegayaan aqalka awoodiis khaasatan magacaawista dowladda sameynayso xeer kasta ahay ay ahaato sida taliyaasha sida maaragtay safiirada iyo dadka kaleo muhimka ah vetin lagu sameeya in lagu daro waa aaminsanahay laakiin qodobadaas in saas loo daayaan qabaa
qaado oo aynu ku soo darno wixii aan dastuurku inoo diidaynin si waafaqsan dastuurka maadaama aynu u dhaaranay dalka hay-adaha muhiimka ah oo dhanna in ansixintooda iyo ogolaanshahooda aynu xoog saarno dastuurka qabyada laftiisa contribution badan aan ku yeelanno si aqalkani u noqdo aqalka laba qodob oo keliya haddii lagu daro inaynu xukuumadda madaxweynaha waynu soo doorannaa miisaaniyaddana waynu ansixinaa laakiin inta ka dhaxaysa oo ah ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddii baa inaga maqan marka dastuurka arrimahaas mustaqbalka qabiyatirkiisa waa in lagu soo daraa si golahani ay awooddiisa usoo noqoto iyo ogolaanshaha een, ma- magacaabista hay-adaha muhiimka ah safiirada taliyayaasha iyo hay-adaha madaxa bannaan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo fadhiga soo xiray ayaa guddiga xeroosaadka usoo jeediyey inay ururiyaan doodihii lasoo jeediyey oo lagu kabo xeroosaadka waxaana sidoo kale gudoomiyaha uu sheegay in maalinimada beri ah la isugu soo noqon doono kulanka iyadoo laga sii doodi doono qodobada kale ee harsan maanta eh, tobankii qodob ee ahayd inaynu ka doodno waa inoo dhammaatay sida muuqata waxaa keliyan soo jeedinayaa waxa weeye waxaan rabaa guddigu inuu si fiican doodihii la soo jeediyey uu inoogu ururiyo oo ay noqonayso marka aynu gebagabaysan doonno inay noqoto wixii talo iyo isbeddel ee la soo jeediyey inay noqoto inaynu ansixinno oo uu galo xeeroosaadka intaa waxaa keliyaheen odhan lahaa een, halka uu cabdi xakiin sheegaya ee ah golaha ayaa halka meelo badan ku qoran kolkaa magacu waa aqalka sare siduu sheegayay meel kastaoo kolkaa gole la leeyahay waa in la raaciyaa go- haddii golaha la isticmaalayo golaha aqalka sare la yidhaha haddii kale magaca aqalku waa aqalka sare siduu soo jeediyey kolkaa taana waxa weeye intii la qoray si fiican inay inoogu urursanaato oo aan waxba laga tegin aada iyo aad baad u mahadsantihiin marka berri waxaynu ka bilaabi doonaa haddana een, labaatankaan ka bilaabaynaa qodobka labaatanaad kow iyo labaatanaad baan ka bilaabaynaa kolka ilaa soddon baynu soconaynaa berrina haddii aa la yidhaah aada iyo aad baad u mahadsantihiin
aada ayay umahadsan tahay waryaheena nasteexa cabdulqaadir markaana haddii aynu eegno gobolada bari ee puntland waxaa dadku ay sfaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay isku diiwaan gelin lahaayeen amase iskaga diiwaan gelin lahaayeen codbixinta doorashooyinka ee golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka puntland waryaheena nawaal siciid ayaa noo soo dirta waxaad si habsami uga socoto degmada boosaaso iyo qaar ka mid ah deegaano hoos yimaada xarunta gobolka bari diiwaangelinta codbixiyayaasha golayaasha deegaanka sidoo kale guddiga komishanka doorashooyinka puntland ayaa maantanba bixiyey howlwadanada diiwaangelinta codbixiyayaasha degmooyinka qofka iyo codka ah ee golayaasha deegaanka puntland ee degmooyinka gumbax ee gobolka gardafuul iyo xaafuun oo ah gobolka bari dadweyne badan oo raba inay codeeyaan ayaa safaf dhaadheer ugu jira si ay isku diiwaan geliyaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa sadiiq maxamed yuusuf waxaana joogaa waqti xaadirkan meesha laisku diiwaangelinayo dareenkaygana maanta aad iyo aad ayuu weyn yahay wiligay alehey xataa ma aan kuriyoonin macnaha inaan soo istaagtaagi karno diiwaangelin meel ay ka socdo waxaan joogaa macnaha gobolka bari labaatan iyo saddex sano maantana waa ku faraxsannahay anigoo maanta oo isku diiwaangelinaya inaan ka qayb qaato doorashooyinka soo socda ilaa iyo tii dambaba allah og ma fahan marka alxamdulilah maasha allah maanta dareenkayga aad ayuu weyn yahay soomaali weyn waa idin salaamaya meel oga aad joogtaan waa saaxiibkiina sadiiq maxamed yuusuf
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa weeye axmed khaliis maxamed waxaan joogaa magaalada boosaaso ee gaar ahaan waxaan joogaa m c h ka daryeel ee waxaan joogaa goobtii diiwaangelinta ee diiwaangelintan saan wada ognahay waxay een, tusaale u tahay waxaa weeye horumarka iyo bulshada ka jira ee waxaa weeye een, puntland ee waxaan bulshada soomaaliyeed iyo qa- gaar ahaan reer puntland ugu baaqayaa in ay doorashadan ka qayb galaan maantay waxaa weeye go'aanka gacantooda ku jira haddii aysan waxaa weeye weeye codkooda meel khaldan mariya ama xoogaa yar ay fiirsadaan mustaqbalka waxa weeye waxaa laga yaabaa inay saamayso marka anu waxaan dhihi lahaa waxa weeye codkaaga waa xaqaaga waa codkaaga waa mustaqbalkaaga marka saasa ula dardaamaya bulshada reer boos anigu ah cabshiro yuusuf maxamed oo ah reer rudbaan oo rudbaan ka codaynaya aryeel iska diwaangeliyey insha allah waa siciid axmed cali dadka inay wax u baqaynay ay goobta diwaangelinta yimaadaaniin oo isdiwangeliyaanin doorashada kaga qayb galaanin aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato amaan iska diiwaangeliyo xarunta bidham ee jaamacadda aniga iyo dhammaanba safka kuyuga dheer oo ay ugu jiraaneen diyaargarowga inay ka qayb qaataaneen geedi socodka maxaa weeye hannaanka maxaa weeye doorashooyinka doorashadaana inay noqon doonto waxaan rajaynaynaa doorasho xor iyo xalaalah lagaga gudbo doorashooyinkii hore ee dadbanaa ee dhabarka taabashada ahaa waxaan rajaynaya inay noqoto maxaa weeye tii lagu guulaysto qofkuna uu ku doorto cidda uu doonayo inuu masiirka amniga iyo noloshiisa uu ku aamino inuu codkiisa iyo gacantiisa uu ku xaqbaxo ay ka duwanaato kuwii hore ee odayaasha haddeer ay qof uu geyn jiray meesha qofkaasaana matalaya qof baa geeya laakiin bulsho ma geysato meesha tanse bulshada iyada gacanteeda ku xaqbaxaysa cidda ku matali doonto maamulka iyo hannaanka geedi socodka siyaasadeed waxaan rajaynaa noqon doonto maxaa weeye tii lagu guulaysto oo lagu najaxo lagagana baxo caqabadaha
guud ahaan intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynanaa warkeennii habeen inta warar midkaan lacaynahaynu dib u kulmi doono sidaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel